caasimadda magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax aad u weyn taasoo looga soo horjeedo cawaamir dhowaan ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya banaanbaxani ayaa awaamiirta waxaa ka mid ahaa in shacabka iskaga gacaan guryaha dowladda banaanbaxani ayaa waxa uu ka dhacay degmada hodan iyo sidoo kale degmada daamiile abaaro afartii subaxnimo ayaa banaanbax waxa uu ka bilowday afafka hore ee isbitaalka xooga dalka iyadoo jawiga banaanbaxan uu ku bilowday sida tan waxaa halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigiyey ayagoo ii sheegaya sababta ku keentay inay banaanbaxaan ayadoo ay xasiloon tahay in dadkaasi ay sheegayaan in diyaar u yihiin in halkaasay ka guuraan haddii ay dowladda u samaynayso dib u dejin dhanka kale ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay isku dayeen inay dadkaasi dejiyaan balse banaanbaxa ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay si aan caadi ahayn maadaama dadkaasi goor dambay halkaas iskaaga qulquleen maxamed xuseen kunciil wasar radio muqdisho